بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى باب النهي عن الشغار iska reebidda la yska reebay caddaynteedii buu u baab yahay can ishigaari la yska reebo nikaaxu shigaar waxaa la yidhaahdo xadiidkuuna ku imaanaa tafsiirkiisa oo waxa uu yahay qofka inuu yidhaahdo gabadhiisa uu qof ku yidhaahdo waxaan kugu daray ama aan kugu nikaaxay gabadhayda shardi adna taada aada igu nikaaxdo wax meher ana ma la sheegayo oo marka wax sadaaq iyo meherna meeshaa ma laga hadlayo ayb وبالإsناadi qاla xadaثnaa سuweyd بن سacيidi qاla xadaثnaa malik بن أنس عan ناafiع عan iبn cmر qaala نahى rasuul الlahi slى الlaه عalيهi وsلم nebigu wuxuu reebay can ishigaari shigaarka washigaaru an yaquula arajulu qofka inuu yidhaahdo waayo lirajuli uu ku dhaho ninka kale zawijni bnataka gabadhaada ii guuri ow amase zawijnii ukhtaka walaashaa ii guuri qof uu weli u yahay isaga macnaha calaa an usawijaka inaan anigana kugu sawjeeyo kugu nikaaxo ibnatii gabadhayda ou ukhtii ama walaashayda walaysa beynahumaa dhexdoodana sadaaqun ma aha shiqaar marka tafsiirkiisa waa kaas marka ibnu cumar inuu fasiray naafic inuu fasiray tafsiirka inuu maalik leeyahay intaba waa la sheegay de saxaabiga haddii uu fasiro saxaabigu wuxuu sheegayo isaga huwa adraa bimaa yarwi oo keyrkiis kaga owleysan haddii tafsiirka marfuuc ou noqdana kabasii xoog badan ayb cilatulmanci marka maxay tahay cilada oo shiqaarka loo reebayo waa maxay cilatulmanci shaaficiyada waxay leeyihiin waxa waxay tahay kownu lbudci ay budcu kullin minhumaa mawrid alcaqdi mid kasta xubinteeda yani jirkeeda ayaa caqdiga meeshuu kusoo aroorayo xubinteedii iyo jirkeedii ayuu kusoo arooraya korkiisa wa jaclu lbudci sadaaqan mukhaalifun laa budciga ama haweenta jirkeeda xubinteeda in meher ahaan loo isticmaalo oo sadaaq laga dhigana waa mid marka khilaafsan waaye oo liiraadi caqdi nikaax ayuu khilaafsan yahay in caqdiga nikaaxa lagu soo arooriyaba ee shayga keenayo shiqaarka waxa lagu reebay ama waxa baatilnimada nikaaxa shiqaarka inuu baatil yahay waxa keenayo ma ahan tarku dikri sadaaq ma aha meherku waa ansaxa nikaaxa haddaan meher la sheegin xataa hadhowna marka haddii la doodo meherulmithli iyo waxaasay aan la aada maahan marka yacni inaan meherka la magac sheegin darteed inuu xaaraan ku yaahiy maahan macnaa cilatulmanci saas ma aha ee cilatulmanci waxay tahay haweentan meher waxaa u ah middan kale budcigeeda ninkii gabadha dhalay maalan ama walaashiis ay ahayd baa wuxuu dhahayaa gabadhaada ii guuri anigana taydan kuu guurinaa laba shay baa marka meesha yaal shardi shay waayo shayga labaadoo meesha yaalla waxay tahay middaan meherkeeda lagaama raba adiga tanaad u qaadanay yani tanaa u qaadanay marka budci mid kasta xubinkeeda marka caqdigii mawrid mawridulcaqdi meeshaas waay sababtaas marka yacni weeyaan wax marka lagu reebay ee maahan cadamu dikri sadaaq ma aha meher haddaan la sheegin laakiin si caadi wax loo meheriyo waxaan kugu zawjeeya ama kugu nikaaxayaa ama aan kugu nikaaxay heblaaye heblaaye markuu yidhaahdo meherna aan la sheegin kana uu nikaaxi aqbalo waa ansaxaa nikaaxu naska imaam shaafici waxaa laga hayaa sida bayhaqi uu warinayo imaamu shaafici inuu sidaan yidhi idaa zawaja arajulu bnatahu ninku haddii uu gabadhiisa guuriyo aw ilmar'ata ama awaanbuu guuriye yeli amrahaa maamulkeeda uu haayo walaayadeeda man kaanad ciday ahaataba liaakhara hadduu u guuriyo calaa sadaaqi kulli waaxidatin budcu lukhraa iyadoo ay calaa ana sadaaqa kulli waaxidatin budcu lukhraa mid walbaa meherkeedana wuxuu noqonaa ta kale yacni jirkeeda ow calaa an yunkixahu lukhraa ama inuu nikaax ku nikaaxo midda kale yani waa kugu nikaaxayaa gabadhan bishardi taada inaa igu nikaaxdo walam yusami axadu minhumaa liwaaxidatin minhumaa sadaaqan meherna looma magacaabayo oo midoodna meher loo sheegi maayo fahada ashikaaru aladii nahaa canhu rasuulu llahi sal l slam imaamu shaafici marka wuxuu yihi shikaarkaas waa midka nebigu reebay shikaarka uu nebigu reebay kaas waaye wahuwa mafsuuqun waana caqad baail a marka maxaa laga qaadanaa hadalka alimaamu shaafici owda haddii tanwiic laga dhigo waxaa laga qaadanaa waxay tahay ninku haddii uu yidhaha gabadhaydan kuu guurinaa iyadoo meherka gabadhan taada yacni xubinteeda iyo jirkeeda ay ii noqonayso od ii guurinaysid saas haddii uu dhaho waa shikaar waxaa kaloo shikaar noqonayo bimujarad inuu yidhaha gabadhaydan kuu guuriyo bishardi taada inaa ii guurisid caqadkii lagu yidhi wax sadaaq ana meeshii laguma sheegin taas lafteeda xataa wuxuu u arkaa marka taa lafteeda ayuu u arkaa shikaar marka laba owda haddii tanwiic laga dhiga suuradaanna waa shikaar suurada kalena shikaar waa macnaha saasaa laga fahmaa warkiisa ayb marka cilladu meeshaasay jirtaa ee haddii wax shardi la-aan ou dhaco nikaaxa taada iyo guuri aysan ku jirin ee uu markaa isaga u guuriyo meherna aan la sheegin nikaax saxeixa waay hadhowna meherka waxay ku heshiiyaan ama mahrulmitliy u noqona ninkan gadaalba ha uga guuriya hadduu doono isaga gabadhiisa mar haddaan shardi jirin meesha shikaar ma jira ayb ama sadaaqii oo laga dhigaayo midaan adigu meher waxaa ku ah kan tan kale la dhaha haddaan la dhehaynin waayahay wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa yaxya bnu saciidi waabu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can cubayd illaahi can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata qaala nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu reebay can ishikaari shikaarkuu reebay وبه قال xdثna الحuسين بن مهدي وهuو وهuوa أbو سعيد البصري صدوq rwى lh الترمdي وبن mاجة qال أخبرnا عبدالرزاq qال أخبرnا معmر عن hاaبت عن أنس بن مالك qال qالa رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم lا شiغاaر في الإسلام laa شhiغاaرa شhiغاar ma jiro في الإسلام iسlاamka dhexdiisa ayb xadiidkan isnaadkiisu marka alxusein ibnu mahdi baa ku jiro oo dartiisu xasan ku noqonaa oo isaga marka saduuq baa loogu tarjamay qaarna waxbay yacni bay geliyaan laakiin waa waa la isaga xadiidkiisu markuu keligiis yahay waa xasan xasanu lidaatihi hadda laakiin maadaama la mutaabaceeyey waxuu iska noqonaa marka xadiid saxiixa shikaarkuna marka caqad baatil ah waaye ma ansaxaayo labada qofee sidaas laysu guuriyeyna waa inay kala tagaan nikaax saxiixa markaas la aado qaala baabu sadaaqi الnisaa haweenka meherkooda caddayntiisiibuu u baab yahay sadaaq marka waa waxa la siiyo haweeneyda oo markaa jirkeeda muqaabil u noqon karo nixla waa la yihaahdaa sadaaq waa la yihaahdaa xibaa waa la yidhaha magacyo badan buu leeyahay alaslu fiihina waxay tahay waaatu nisaaa saduqaatihina nixla xad male inta ugu yar inta ugu badan ma kala laha wax uun wax walbo oo markaa yacni ciwad noqon karo bedel noqon karo ama yacni wixii maa saxa mabiican saxa sadaaqahu wixii in wa wixii la gedi karo oo gedid ku ansaxayo meherna waa ku ansaxayo gedidda marka la leeyahay maa saxa mabiicanna waxa la gedaayo muxuu noqon karaa cayn iyo manfaca manfaca marka la gado waa ijaara waay cayn marka la gadana de waxaa weeyaan waaba beeci marka manfaco lafteeda waa looga dhigi karaa meher waaba waa noqon karaa manfaco ayb oo maalan gurigan ijaarkiisa sanad inaad qaadataan kugu mehersaday waa manfaco waa nacam waa maadaama ijaaradiiba ay ku ansaxaysay sidoo kale wixii beec geli kara waa ku ansaxa wixii shuruudii mabiicda laga fiiri jiraa laga fiirinaa isaga ayb aqal iyo akar marka xad ma laha oo yacni ma lahan iyado taasoo marka wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin waaataytum ixdaahuna qinaaran aa la yidhi marka maal badan baa la sheegay marka maal badanuu noqon karaa wax yarou noqon karaa wax dhexdhexaadou noqon karaa wamaa ilaa dalik inuu marka dhexdhexaad iska ahaadaana fiican haweentaana iska leh waalidka isagu ma lahan cid kalena ma lahan wixii caqadka ka hor marka dhaco ee wax siisma ah waxaa iskale marka haweentaa iskale naagtaa iskale wixii bacd alcaqdi siismadii bacd alcaqdi dhacdana ciddii la siiyaa iskale taas marka iyada ayb axkaam baa marka ku jirto sadaaqa fara badanoo maxaa sadaaq noqdo goormuu yacni isagoo dhan wada waajibaa goormuu nis waajibaa niskiisa goormuu dhacaa wax fara badanaa marka meeshaas ku dhex jiro isaga marka dhowr xadiido ka soo qaadanaa oo ku saabsan meherka sadaaqaas wa bihi qaala xadaanaa muxamed maana inuu waana inuu mucayan ahaado mucayan shay-an mucayan ahayn awalba beeciisii ma ma ansixaynin shaygu inuu mucayan ahaado marar badan marka waa iska dhacdaa wixii inaan mucayan laga dhigin oo la yidhaha maalan qofkan waxaa lagu guursanaa baa la leeyahay soddon garaam oo dahaba labaatan garaam dahaba ama toban garaam dahaba dahabaa la yidhi dahab nooceeh isagaa dhowr nooc kala yeelanaya hadhow marka wixii tacyiin ma jiro waa in layska cayina marka nooca uu yahay iyo waxa haddii layska yiraahdo maalan toban neef oo ari ah toban neef ari ah waaweyn miya yaryar miya xaram miyaa maxay yihiin in la caddeeyo wayn meeshaas marka xoogaha mash mushkilaa ka jirta nacam ayb wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu sabaax wahuwa aljarjaraa'iyu qaala akbaranaa cabdاlcaziiz adaraawardiy cabdاlcaziiz bni moxamed adaraawardiy can yaziid bni cabdillaahi bni ilhaad can moxamed bni ibraahim wahuwa taymiyu can abi salamata wa ibn cabdiraxmaan bni cawf qaala sa'altu caaishatan su-aalay kam kaana sadaaqu nabiyi sal l slam nebiga meherkiisu meeqou ahaa nusaxa qaar waxay dhigayaan marka madbuucu wuxuu dhigaa kam kaana sadaaqu nisaai nabiyi sal l slam nebiga sal l slam haweenkiisa meherkoodu meeqou ahay naagihiisa marka kuwa ou gabdhihiisana waa ku jiraan kuwa uu guursadayna waa ku jiraan meeqaa meherkoodu ou ahaa macna qaalat waxay tihi kaanat sadaaquhu fii aswaajihi meherkiisa xaasaskiisa dhexdooda wuxuu ahaa ithnatay casharata wuqiyatan labaiyo toban wuqiyadood iyo wana shan iyo nis hal tadrii ma taqaanaa ma nashu annashu waxa uu yahay hiya nisfu wuqiyatin waa wuqiyad nuskeed waay wadalika intaasna khamsu mi-ati dirhamin waayo shan boqoloo dirham intaa marka dirham loo bedelana shan boqol oo dirham waayo dirhamkii markaas jiray ee fidada ahay ayb marka dhexdhexaad inuu noqdo sidaana fiican waa qaalina maahan wax aada u hooseeyana maahan waa dhexdhexaad wabihi qaal marka xadiidku taxdiid ma sheegayo intaas lagama badi karo ama lagama yarey karo ma dhahayo wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun can ibni cawn wahuwa cabdullahi bni cawn bni arطaban xaa xadaanaa nasr bnu caliyin الjahdamiyu qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc wahuwa albasriyu qala xadaثna بن cawn can mxamed bni siriina can abilcajfa الsulamiy abulcajfa الsulamiyu اlbasriyu magaciisa waxaa la yihi harim ibni nasiib ismhu harin hari harimu bnu nasiib waqiila bilcagsi oo nasiib bnu harim ibn xajar taqriibka wuxuu ku yihi maqbuul xadiiثu fi sunan اlarbaca yaxya bnu maciin wuxuu yihi basriyu hiqa waa towhiiqiye imaamu اlbukhaarina wuxuu yihi taariikhu اlawsadka ku yihi fii xadiiihi nadar fii xadiiثihi nadar xadiidkiisa nadar baa ku sugan alxaakim abu axmed alxaakim alkabiir waay abu cabdillaahi ma abu axmed alxaakim waxa uu yidhi laysa xadiiduhu bilqaa'im ninkan xadiidkiisu mid istaagaya maaha yani xoog ma laha daara qutnina waa towhiiqiyey marka ibnu xajar intaas marka wuxuu ka soo bixiyey maqbuul uu ka dhigay yacni idaa tuubica xadiidkiisa haddii la mutaabaceeyo dhib ma laha qala qaala cumar bnu اlkhaaab cumar bnu اlkhaaab waxa uu yihi laa tugaaluu ha qaaliyeynina sadaaqa الnisaa haweenka meherkooda kor ha u qaadinina fainahaa maxaa yeelay iyada low kaanat makrumatan fainahaa qisadu waxay tahay low kaanat haddii ay tahay qaaliyeyntu makrumatan wax la mahadiyo fi dunyaa addunyada ow taqwan ama alla kacabsi cind allahi ilahi agtiisa ay ka tahay kaana wlaakum kan idinkugu habboon habboonaansho badan wa axaqakum idinkugu xaqnimo badan bihaa iyada muxamedun ayuu ahaan lahaa sal l l slam hadday alla kacabsi ilaahay agtiisa ka tahay wax la isku ammaano ay adduunyada dhexdeeda ku tahay nebigaa idinkaga habboonaa lahay oo idinkaga xaq lahaa lahay mana samaynin isaga marka maa asdaqa imra'atan meher uma bixinin yani imra'atan haweeney ma uunan meher usaynin min nisaa'ihi haweenkiisa ka mid ah walaa usdiqat imra'atun haweeney looma meher saynin min banaatihi gabdhihiisa ka mid ah akthara wax ka badan min ithnay min ithnatay casharata uuqiya labayo toban uuqiyadood wax ka badan meeshaas marka maa asdaqa imra'atan min nisaa'ihi haween haweenkiisa ka mida labayo toban waqyadood ka badan meher ugama dhigin daahirka marka xadiidkan waxaad mooda kulli inay saas ahaayeen laakiin haddii la yidhaha umu xabiiba meherkeedu wuxuu ahaa afar kun oo dirham ayuu ahaa ama afar boqol oo diinaaru ahaa haddii la dhaho wax aada u badan marka umu xabiiba way meherkeedu waa ka badnaa intaane xaasaskiisayna ka mid ahayde alimaamu nawowi sharxa muslimka wuxuu leeyahy waxaa lagu jawaabaa faljawaabu ana hada alqadra qadarkaas tabaraca bihi najaashiyu najaashiyaa ku tabarucay min maalihi buu kaga tabarucay ikraama lilnabiyi sal l slam soo nebiga maamuusaaya sala allahu calayhi wasalam maamuus uu nebiga maamuusaaya darteed laa ana anabiya sala allahu calayhi wasalam addaahu ow caqada bihi ee ma ahayn inuu nebigu isaga bixiyey ama ou caqadka ku ogolaaday ma xadiidkanna wuxuu ka hadlaa maa asdaqa imra'atan asaga meher uma siinin waayo kan midkaas kalena waaba run asaga meher uma siininba ee waxa meherka u siiyey waxay ahayd najaashi isagoo nebiga ku maamuusaayo sala allahu calayhi wasalam waina arajula ninku layuhaqilu saduqata imra'atihi layuhaqilu wuxuu cuslaynaa saduqata imra'atihi xaaskiisa ama haweentiisa meherkeedu cuslaynaa xataa yakuuna lahaa ilaa uu u ahaado iyada cadaawatun cadaawad ilaa ay marka ugu ahaato fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda yacnii marka uu siinaayo uu meherkeeda iska bixinayo waa dhibsanaa aad meherkii uu badinaa waa cuslaynaa marka nafsadiisa dhexdeedana cadow ayuu kaga dhiganaa iyada u ka dhiganaa sababtoo ah wixii bay iyada qaadanaysaa waa dhibsanaa halkaa cadowtooyaa ka abuurmaysa marka xataa yakuuna lahaa cadaawatun fii nafsihi macnaha wuxuu yahay xataa yucaadiyaha fii nafsihi waa la collaytamaa cinda adaa'i dalika almahri maharkaas marka la gudanayo agteeda markuu bixinayo waa dhibsana wayaquulu wuxuu dhahayaa qad kaliftu waan waan kalliftamay ilayki xaggaaga ayaan marka isku kallifay waxaan iskugu kallifay calaqa alqirbati sibraarka xarigiisa ow amase caraqa alqirbati sibraarka biyihiisa ereygan marka maxaa laga wadaa qad kaliftu ilayki calaqa alqirbati ow caraqa alqirbati caraqa alqirbati abuu cubayd wuxuu leeyahay fii gariibi alxadiid ereyada saan oo kale ah kutubta gariibka in laga feeriyo marka macnahooda la rabo in la helo abu cubayd marka gariibulxadiidka juska saddexaad laba boqol sideetan iyo lix wuxuu leeyahay baabka wuxuu ku keenay caraq caraq wa fii hada alxadiidi ikhtilaafun kahiir xadiidkan wuxuu yidhi waxaa ku jira ikhtilaaf badan qaala alkisaa-iyu kisaa-i wuxuu yidhi caraqu lqirbati an yaquula inuu yidhaah waayo qofka nasabtu laki waa kugu waa dartaayaan u noogay watakallaftu waan iskallifay xataa caraqtu ilaa aan dhididay ka caraqi alqirbati sibraarka dhididkiisoo kale sibraar maa dhidida marka wa caraquhaa sayalaanu maa-ihaa dhididkeeda waxaa laga wadaa biyaha intay ka da-aan yani waa ku waa ku waa waa yani waan kuu noogay waa iskallifay ilaa aan dhidido biyo iga da-aan sida sibraarku biyaha uga da-oo kale yani wixian waa ku kali aadaan waa ku dhibtooday waa shaqadeeda iyo ile qofku markuu wax soo saaraayo waa shaqaynaa waa dhididaa yani sida sibraarka biyaha uga shubmaan oo kalean u dhididay adiga meherkaaga dartiisa saas wa qaala abuu cubayda wuxuu yihi abuu cubayda macmar bn muhana waxa uu yidhi caraqu lqirbati an yaquula inuu dhaho waa takallaftu ilayki ama takallaftu ilayka adaan isku kaa kallifay maa lam yablughu axadun qof wuxuusan gaari karin aan isugu kaa kallifay xataa tajashamtu maa laa yakuunu ilaa aan isku kallifay waxaan ahaanayninba lianna alqirbata laa tacraqu sibraar ma dhidido yani shay mustaxiil xataa waa kuu galay waay markaas macnaheeda ayb lianna alqirbata laa tacraqu ayb yadhabu abu cubayda marka abu cubayda markau macnahaas ku macnaynaa wuxuu ku tegaa ilaa midli qowli nnaasi ay dhahaan xataa yashiiba alguraab arrintan ma dhacayso ilaa dukaha uu ka caddaado yani duka cad ma la arkaayo sooma xataa yashiiba alguraab wa xataa yabyada alqaar ilaa uu laamigu ou caddaado laami ma caddaanayo maadada laamigu wax caddaanayo maaha marka mima qad culima anahu laa yakuun shayga aan dhacaynin marka wuxuu leeyahy arrintan arrin mustaxiilaba waayo in sibraar uu dhidido marka wuxuu ka wadaa waa isku kaa kallifay ilaa aan gaaro xataa aan raadiyo waxaan la helaynin waa macno labaad kaas marka abuu cubayd wuxuu yihi walahu fiihi wajhun aakharu wej kale ayaa ku sugan qaala wuxuu yihi idaa qaala haddii uu yidhaahdo calaqa alqirbati faina calaqahaa cisaamuhaa hadda moogta calaq iyo caraq labada waa noo qoran tahay marka calaq marka uu yidhaha marka waa cisaamuhaa waaye waa xarigga sibraarka alladii tacallaqa bihi uu ku dhegaayo fayaquulu marka wuxuu dhahayaa takallaftu laki waa isku kaa kallifay kulla shayin shay walba waa iskugu kaa kallifay xataa cisaama alqirba wax kasta waa iskugu kaa kallifay xataa xariggii sibraarka inaan ku dhega xataa kolay saas ku tahay wuxuu leeyahay marka waxaa la igaga sheegay buu yihi yunus albasri anahu qaala inuu yihi caraqu lqirbati waxaa laga wadaa buu yihi marka wuxuu dhahayaa yaquulu jashamtu ilayki xata اxtajtu ilaa naqci اlqirbati macnaha kale waa ka waa isku kaa kallifay ilaa aan u baahday sibraarka biyaha hoostiisa ku jiro wahuwa maa-uhaa waa biyaheeda yacni fil asfaar maxaa laga wadaa marka waa meherkaaga bixintiisa waa ku dhibtooda ilaa aan safar galay ilaa qofku sibraar biyihiisa goorma u dhibtoona markuu safar galo sooma aad ugu dhib qabaa yani adiga dartaayaan safar u galay marka kinaaya can ilasfaar walmashaqa ayaa laga wadaa marka sidaana waa waa leeyii abu cubayd wuxuu ka sheegay asmaci cabdulmalik ibni qurayb cabdulmalik ibni qurayb wuxuu ka sheegay annahu qaala inuu yihi caraqu lqirbati kalimatun macnaaha shidda waa kelmad macnaheeda laga wado adeyga shiddada qaala wuxuu yihi walaa adrii maa walaa adrii maa asluhaa ma ogi buu yihi asalkeedas waxa uu yahay kelmaddaani shiddaa laga wadaa macnaahaan laakiin asalkeeda ma ogi qaala wuxuu yihi wasamictu bna abi arafa waxaan ka maqlay wa kaana min afsaxi man ra'aytu dadkaan arkay kan u yani kuwa ugu fasaaxada badanuu ku jiray yaquul isagoo dhahayaan maqlay samictu shiikhaananaa shuyuuqdeenna waxaan ka maqlay buu yihi yaquuluuna iyagoo dhahayaan laqiitu min fulaanin caraqa alqirbati yacnuuna shidda laqiitu min fulaanin hebel waxaan kala kala kulmay caraqa alqirbati yacnuuna shidda dhibaan kala kulmay khulaasada marka macnuhu ana rajula la yuhaqilu saduqata saduqata imra'atihi xataa yakuuna lahaa cadaawatun fii nafsihi wayaquul qad kaliftu ilayki calaqa alqirbati aw caraqa alqirbati yacni shiddo midda ugu darana iskugu kaa kalifay macnuhu saasoo iska noqona wa kuntu waxaan ahaa buu yihi abulcajfaa baa dhahaya rajulan nin carabiyan carabi ah xagga nasabka muwalladan muwallad marka yaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa carabiyun hayru maxdin jawhari saxaaxa saasuu ku yidhi waa qofka carabiga ah laakiin aan barax tirnayn carabiyun hayru maxdin almuwalladahna waxaa la yidhaahdaa dad qofka carabta gabadha carabta carab lagu dhex dhalay la noolaatay ku barbaartay la dhaqantay oo aan laakiin ahayn carab yaa waxaa la yidhaahdaa muwallada adu wuxuu ka wadaa wakuntu rajula carabiya muwallada nin carabi maxdi a ma ahayn maa adrii ma garanaynin maa calaqu lqirbati waxa uu yahay ow caraqu lqirbati ma aqoonin kelimaadka marka adag saasoo hariibka markuu soo galo xoogaa marka waxay imaam axmed wuxuu dhihi jiray marka la su-aalo kelimad hariib oo xadiid ku dhex jirto yacni saluu ahlahu dadka yaqaan weydiiye uu dhihi jiray xadiidka nebiga ma raba inaan yacni tawahum iyo aan ku galo ma raba u dhihi jiray marka hariibka fahamkiisana waxaa ku xiran tawjiiha xadiidka iyo macnaha xadiidka وبه قال حدثنا أبو عمر الضرير وهو حفص بن عمر أبو عمر الدوري المقري صاحب الكسائي كسائي صاحب كيسا نk ka wariyay qراءada أبو عمرna صاaحب kiisa ayب لا بأس به من أفراaد بن ماجه وهناد بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاaصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة cاaصم بن عubayd اللh بن cاaصم بن cمر بن الخطاaب ضعيif rawى lh الbخاaري في khلq أfعاaل العباad وأصحاaب suنن الأربعة xadiidkana isagoo ضaciif ku yahay ninkan khilaafna waa ku jira عن عبد اللh بن cاmر بن ربيcة عن أbيه أنa رaجuلا nin min bني فزاarta qoladaa yani ka dhashay تزaوجa calىa نaclayni wuxuu ku guursaday laba kabood yani haween buu guursaday laba kab ayuu meher uga dhigay faajaaza الnabiyu sal l slam nebigu waa socodsiiyey nikaaxahu nikaaxiisi nikaaxaana nebigu waa waa ogolaaday waa ogolaaday meeshaas marka wuxuu u keenaa waxay tahay in meherku uu ku ansaxayo aqalu maa yutamawal wax maal laga dhigto waxa ugu yar waa ku ansixi karaa xadiidkan laakiin sanad ahaan daciif waaye waxaana mashhuur ah cumar radi allahu canhu inuu damcay inuu meherka xadido markaa haweeney ay ku tiri seed u xadidaysaa amiiru lmu'miniin oo ilaahay wuxuu leeyahy wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin waataytum ixdaahuna qindaara waa ka laabtay cumar marka waa mar haddii aayad loo keenay khalaas bis waa ma kitaabka ilaahay xagga xagga ma loo dhaafay waa la waa la ag istaaga sidaasuu sameeyey bal riwaayaadka qaar waxay leeyihiin haweeney baa garatay cumarna ma garanin saasoo marka yidhi tawaaduc dartiisa marka hadda haweentu yacni mas'ale ma garan karto iyo mas'ale ma sheegi karto iyo haddii iyada wax ku saabsan mas'ale ku tacalluqdo oo ay xadiid ama aayad iyo wax ka fahamsantahay ma sheegi karto cid dhahday ma leh taas dadaa marka waxay u deliishanayaan arrimahan oo kale naaguhu marka baarlamaanka ha galaan oo nimanka hala qayliyaan oo madaxtinimada weyn ha qabata iyo xadiidkan aharkan soo utusaa madaxtinimo weyn soo utusaa yani masalo cumar sheegay masaladii iyadana wax ka shee wax ka tiri aayaddii iyo xadiidkiina iyada marka aaya aayadayna cuskata cumarna waa yeelay warkiina marka haweenku wax ma bara karaanna lama dhihin wax ma sheegi karaanna lama dhihin mougtaa laakiin sidaa looga fahmaayo yacni yaa gariib ah la yaab le ayb waa bihi inkastoo iyada lafteeda culamada qaar adii yacni sanad ahaan marka waa xoojiyaan qaar kalena waxbay ka sheegaan wa bihi qaala xadahanaa xafsu bnu camrin wahuwa xafsu bnu camri bni zabaal alrabaaliy alraqaashiy hiqat caabid waxaa u wariyey abu daawuud fii manaaqib alansaar iyo ibnu maaja ayb imaamu lbukhaari waxa uu yidhi ninkan markuu ka hadlayo ra'aytuhum mujtamiciina calaa dacfihi waxaan arkay yidhi ayagoo ninkan dacfigiisa ku kulansan wa qaala anasaa'iyu daciifun imaamu nasaa-ina wuxuu yihi daciif cuhmaanu bnu abi shayba oo akhuu abi bakar abaa wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi lilxuseyn intaa wuxuu yidhi ninkaani nin cibaado badan oo wanaagsan inuu yahu sheegay alxusein ibnu idriis nin la yidhaah baa marka su-aalay wuxuu yidhi yani ka waran goonihi u su-aalay markaasuu wuxuu yidhi laa tukbir haaulaa'i kuwaan ha u sheegin yidhi inahu yasriqu xadiida gayrihi fayarwiihi xadiid ouna lahayn ayuu qaadanaa sidii inuu isaga leeyahu iska dhigaa sanadu u sameynaa fayarwiihi marka wuxuu yidhi qultu acalىa wajhi الtadliisi ow calىa wajhi اlkadib ma tadliis ahaana u sameynaa mase been ay ka tahay faqaala wuxuu yihi cuثmaan kayfa yakunu tadliisa wahuwa yaquulu xadaanaa siday tadliis u noqonaya xadaanaa buuba dhahaaye intuu xadaanaa dhaho mana loo sheegin sanad xadiid uu maqlay ama uu leeyahay maaha xadaanaana waa dhaha sidee tadliis u tahay buu yidhi marka waa jarxi adag marka kana meeshaas marka sidaas uu yidhi marka sariqat lxadiidna de waa waawaa qofkeedu jarxi aada u daran marka kuwaan ha u sheegin muxuu ka wadaa waxaa laga yaabaa de kuwa kale baahiba inaysan u qabin ayaga oo hadda yacni sanaaca xadiid inaysan ku dhex jirin marka maxaa looga sheegaa marka qofkii u baahanaa loo sheegi karaa wax ku dhisaayo ama hawl ku yani wax ku yani ka faa'iideysan karo ama dad uga faa'iidey karaa wax loo sheego wax kasta qof walbaa looma sheegi kara dadka qaar yani haddii loo sheego waxaa laga yaabaa macnaba inaysan uunan ka imaaneynin qofkiina waa la xantay markaas leanna qofkaani moogta xantiisa waxaa loo baneeyey daruuratan waxaa laga yaaba marka cuثmaan inuu ka arkay dadkaas daruuradii inaysan ahayn in loo sheego laakiin ninkan muhim inay tahay in loo sheego ama maadaama uu asaga bitacyiin ba u su-aalay waa kaas marka ninkan marka baxdi kalea ku jiro oo waxa weye waxa ay tahay abu xaatim waxa uu yidhi sa'altu bna numayrin cabdullahi bnu numayr baan su-aalay canhu ninkan faqaala waxa uu yihi kana adcafanaa طalaban wa akharanaa gharaa'iba wuxuu ahaa buu yihi ninkan noogu cilmi dalab yar looguna qaraa-ib badan wax ay xufaadda keenaynin oo aynan werinin buu werina nin cilmi dalbana ma aha nacam tan lafteeda calaamad waay soo maha yani dacfi ah waay nacam qofkii cilmi badanna laguma yaqaan xufaaddii waxay keenayninna waa keenaya nacam waa jarxi marka nacam ayb meeshaas marka hadalkaasu isna yidhi ibnu xajar tahdiibu tahdiibka wuxuu yidhi wamaa naqalahu lmu'alifu mas'ale kale waa tan marka mualifka wuxuu ka wadaa daahir xaafid almizi alxaafid almizi wuxuu yihi wamaa naqalahu lmu'alifu can ibni cadiyin ibni cadiy aljurjaani ayuu wuxuu kasoo guuriyey anahu dakarahu fi shuyuukhi اlbukhaariy wuxuu ibnu cadiy wuxuu ku daray ninkan shuyuukhda bukhaari huwa kamaa qaala wuxuu yihi marka waa sida uu u yidhi laakina bna cadiyin qaala laakin ibnu cadiy waxa uu yidhi istashhada bihi اlbukhaariyu bukhaari marka min baabi lmutaabacad oo shawaahida uga wariyey ee asal ahaan usuusha ka mid maaha istashhada bihi اlbukhaariy markaasuu yihi waqad bayana almu'alifu mizi wuxuu caddeeyey bacdu markaas ka bacdi wuxuu caddeeyey annahu galatun min min ibni cadiyin in galad ay tahay ibnu cadiy xaggiisa ka ahaaday oo bukhaari ninkan uusanba kaba warininba sidiisaba wa ana aladii rawaa canhu lbukhaariyu midka uu bukhaari ka wariyeyna inamaa huwa moxamed bnu yaziid alkhiraamiy alkufi waqad faraqa albukhaariyu isaga iyo keyrkiis iyo wuu kala geegeeyey marka calaa kulli marka ayb wararkaasaa marka ku dhex jiro qaala xadahanaa cabdالraxman bnu mahdiy can sufyaana can abi xaazim can sahl bni sacdi qaala jaءat imraأaة ilى الnabiy sal cafwan cafwan kan baxdigan dambe moxamed ibnu yaziidka soo socdoo ku jiraa kan dambe kii hore warkiisa intii hore ku egyahay cafwan qaala jaaءat imra'atun haweeney baa timid ila nabiy sal slm nabigay u timid faqaala man yataزawajuhaa nebigu wuxuu yihi yaa guursanaya faqaala rajulu ana faqaala lahu nabiyu sal slm nebigu wuxuu ku yihi acdihaa sii walow khaataman min xadiidin faraantii walow kaana almucطaa kan la dhiibaayo haba ahaada khaataman min xadiidi faraanti bir ah faqaala laysa macii ninkii wuxuu yidhi ma haysto qaala wuxuu yihi qad zawajtukahaa calaa maa macaka min alqur'aan waa kugu zawjeeyey waxaan kugula daray macaaga waxa ahood haysato min alqur'aani oo qur'aan ah marka qur'aankii in meher ou noqon karo qur-aanka marka mehersa u noqona waa u baraa tacliim ahaan ayuu u noqonaa marka culamada qaar waxay yidhaahdaan kownuhu min ahli اlqur'aan uu yahay sharafkaas macnawiga lafteedaaba yaa loo jeedaa oo loogu ugu guurina nebiga sal l slam ibnu اlqayim iyo sidaa sida halkaasuu sheegaa ayb laakiin inuu baraayo tacliima un baa ka qaalib ah haddii mar layidhaha toban suuradood soddon yani labaatan juz toban juz qur-aanka oo dhan bariday u dhaceen inuu markaa yani baro markaa isagaa baraayo haddii uunan beri karinna cid barto u kireyna marka nacam oo u qabana ayb marka kaana inuu mahir noqon karo marka u keenay ayb wabihi qaala xadahanaa abu hishaam الرفاعي هو قاضي المدائن ليس بالقوي محمد بن يزيد kan waay marka ninka محamed بن يزيidka oo بخaarي baa ka wariyey iبن عadي ou dhahayo mizina ou markaa uu leeyahay maya maba ka warinine nin kale waayo ninka uu bukhaarي ka wariyey iبن عadي aljurjani wuxuu leeyahay kitaab isaga la yihaahdo shuyuuخ الbخaarي asaami shuyuukhi اlbukhaari oo waxaa jirto shuyuukhda bukhaari uu ku qoro ayb qaala xadahanaa yaxya bnu yamaan wahuwa alcijliy اlkuufiyu saduq caabid yukhdiu kaiira waqad tagayara qaala xadaana alaqr alraqaashiy wahuwa kuufiyu majhuul min afraadi bni maaja ninkan marka alaqr alraqaashi sidaasuu waxaa u sheegay ibnu xajar wuxuu yihi kuufiyu majhuul ibnu maajan u weriyey wayaxtamilu wuxuu yihi fudayl bnu marzuuq inuu yahay saduqun yahim rumiya bitashayuc kaas kale rawaa lahu lbukhaariyu fii rafci juzi rafci lyadayn wamuslim walarbaca ninkan hadda alaqar alraqaashina waa fudayl bnu marzuuqaas waay waa fudayl bnu marzuuqaas waaye ayb can caطiyata alcawfiy waa tadliis aada u daran uu sameeya dacfina waa ku jiraa waa soo marnay can abi saciidin alkhudriy ana الnabiya salى اllahu عalayh waslama taزawaja caaishata buu guursaday calaa mataaci beytin guri alaabtiis yani alaab guri buu ku guursaday meher uga dhigay qiimatuhu khamsuuna dirhaman qiimaheedu konton dirham uu yahay xadiidkan isnaadkiisa caطiyat alcawfi baa ku jiro abuha abu hishaam alrifaaci isaga laftiisa waa ka soo hadalnay oo sheykha ibnu maaja oo isaga laftiisa waa laysa bilqawiy baa layidhi dacfi baa ku jira alaqar alraqaashina waa alfudayl ibnu marsuuq waaye sida khatiibu lbaqdaadi mudixu lawhaamka uu ku sheegay isagoo cabna saas waa kitaabka waa isagoo cadiyat alcawfi ka warinayo oo alfudayl ibnu marsuuq la dhahayana waa jiraa ayb qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yatasawaju guursanaayo walaa yafridu lahaa aan u qadaraynin meher fayamuutu calaa dalika sidaas ku dhimanayo xaalkiisu soo noqona kaas marka ayb wuxuu baabeynaa marka nin haweenuu guursaday wax mehera uma qadarin isagoon taabaninoo ka dhintay marka oon la aqal gelin oon u tegin wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy can sufyaana wa huwa thawriyu can firaasin can shacbiy can masruuq can cabdillaahi waa ibni mascuud annahu su-ila can rajulin nin baa la su-aalay tazawaja imra'atan nin xaggiisa laga su-aalay tazawaja imra'atan haweenay guursaday famaata canhaa ka dhintay walam yadkul bihaa aan u galmoonin walam yafrid lahaa waxna aan u qadarin oo meher uma qadarin macnaha qaala waxa uu yidhi faqaala cabdullaahi cabdullaahi bnu mascuud waxa uu yidhi laha sadaaqu meher bay leedahay ee waxmaba loo qadarinba meherkay leedahay waa maxay meherulmithli haddii wax loo qadarayna wax loo gooyeyna wixii loo qadaray qaadanay laha sadaaqu bay leedahay walaha almiiraasu dhaxalna waa leedahay wacalayha alciddatu asayna marka korkeeday noqonaya oo ciddaa dusheeda ahaanayso weliba ibnu mascuud waxaa lagu soo noqnoqonaya bil muddo-a masaladan bil aa lagu soo laalaabanaya ilaa markii dambe uu sidaan jawaabay faqaala macqil ibnu sinaan baa marka wuxuu yihi alashjaciyu shahidtu rasuula allahi sal l slama nebigaan xaadiray oon goobjoog ka ahaa qadىa fii birwaca binti waashiq barwac iyo birwac labada waa la dabdiyey birwaca binti waashiq ayuu xukumay nebiga bimidli dalika kanoo kaagaanoo kale u ku xukumay cabdullahi bn mascuud marka waa farxay maadaama ijtihaadkiisu oo waafaqay xadiidkii nebiga sal l slam maadaama isaga awal nas ounan haynin lagu soo laalaabtay waa ijtihaaday ijtihaadkiisuna wuxuu waafaqay xadiidkii nebiga sal l slam wou ku farxay marka marka masaladan marka waxaa laga qaadanaa haddii furqada laba nooc waayo yacni furqatu yacni mowtin iyo furqa fi lxayaa ninka yaaweenta isqabo inay geeri ku kala tagaan inay nolol ku kala tagaan nolosha ku kala taga ay ku kala tegayaan laba nooc waay dalaaq iyo fasakh dalaaqun ow faskun saas uu noqdaa marka ay geeri ku kala tagaan laakiin oo furqa bimowtin ay tahay nolosha waxyaabahay uga duwan tahay waxaa ka mid a hadda ninka hadduu haween guursado waxna uu u qadaro isagoon taabanin oo uu naagtii furo meeqay ku lahaydna meherku nusou noqonayo soo maa wain dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariidatan fa nisfu maa faradtum ay ahayd waa nolosha middaas marka ciddana ma ma lahaa jirin hadduu saa u furo waa iska guursanaysa oo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum almu'minaati uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha tan meeshaasna waa uga duwan tahay oo haddii haweentii laga dhinto ama waxa loo qadaro ama yaan loo qadarin meher waa laga dhintay furqatun bimowtin furqadu waxay noqotay bimowtin dhimasho ay ku timi markaas haweentii ciddo waa tirsanaya afar bil iyo toban habeen meherkeediina waa kaamil noqonaa kaamilo u noqonaa dhaxalna waa qaadanaynaa xadiidkan marka alimaamu shaafici wuxuu dhihi jiray in saxa xadiidu birwac qultu bihi xadiidkan birwac bintu waashiq hadduu ansaxo qultu bihi isaan qabaa marka alimaamu lbayhaqi baa wuxuu yihi xadiidku waa ansaxay waxa cilada dadka qaar ay ku cileeyaanna cilo ma lahan duruqdiisu waa badan tahay asaaniid saxiixay ku ansaxay khilaafiyaadka iyo saasuu ku yihi bayhaqi ayb وبه قال xdثnا أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثnا عبدالرحمن بن مهدي عن سفyاaن عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبداللahi مثله qال bاب خطبة النكاح نikاxa khطbadiisa cadayntiisii buu baab yahay وbه qال xdثnا هiشhام بن عmاr qال xdثnا عيسى بن يuنس qال xdثnي أbي عن جدي أbي إسحاaq عن أbي الأحوص وهuوa عwف بن waa cawf بن mالك بن نضل عن cabdاللaahi بن masعuudi qaala wuxuu yihi cabdاللahi بن masعuud cawf بن malik الjushani عn cabdالlahi بن masعuudi qaala uutiya rasuul الlahi صلى اه sلم jawaamiع الkhayr nebiga waxaa la siiyey khayrka jawaamicdiisa waxyaabihii ururinaya wa khawaatimahu iyo khawaatimtiisa ow qaala fawaatixa alkhayri khayrka waxyaaba furayaalkiisa waxyaabaha yacni lagu furfuro facallamanaa khudbata asalaati buuna baray salaada khudbadeeda wa khudbata alxaaja iyo xaajo qofku marku dan leeyahay khudbada uu ka hormarinayo khudbat الsalaati ataxiyaatu lilahi wsalawaatu wطayibaat asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat اllahi wbarakaatu sidaas waay aلsalaamu عalayka أyuha الnabiyu wraxmat اllahi wbarakaatu aلsalaamu عalayna wعalى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ilا اllah وashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh wakhudbaة اlxaajatina in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastagfiruh ونعuudu bالlahi min shuruuri أnfusina وmin sayiئaati أcmaalina man yهdih اllah falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأshhadu an laa ilaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah وأshhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh ثuma tasilu khudbataka khudbadaadaas waxaad la xiriirinaysaa ad ku xiriirinaysaa biثalaaثi aayaati min kitaab illahi saddex aayadood oo ilaahay kitaabkiisa ka mida yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha xaqa tuqaatih ilى aakhiri اlaaya wاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxaam waa aayadda koowaadee suuratu الnisaa iyo wtaquu llaha waqulu itaqu waa yani itaquu اllaha waquluu qowla sadiida yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayغfir lakum dunuubakum ilى aakhiri اlaaya saddexdaa aayadood وbه qال xdثnا بكر بن خلف أbو بشhri qال xdثnا يزيد بن زuريع qال xdثnا داوuد بن أbي hind qال xdثnي cمر بن سعيد عن سعيد بن جuبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا مطبوعة ومن سيئات أعمالنا بوكدري لكن مخطوطات كما لها أساس من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد سيدنا marka khudbadan sunno waayo nikaaxa in laga hormariyo waa sunno haddaan khudbadan lala dhihin oon la akrinin waa ansaxa nikaaxa an yaصixu nikaaxu biduniha wabihi qaala xadaثna abu bakr bnu abi shaybة wmuxamed bnu yaxya wmuxamed bnu khalafin اlcasqalaaniyu wahuwa abu nasr saduq rawaa lahu الnasaa-iy wbnu maaja qaluu xadaثna cubayd الlahi bn musa wahuwa baadam hiqaة عن الأوزاعي عن قرة وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري صدوق له مناكير عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر أرن دمانتي ذي بال شأن أصاحبه أرنكو ذي بال شأن أصاحبه laa yubda fiihi aan kaasoo aan lagu bilaabaynin bilxamdi aqdacu waa go-an yahay waa mid marka go-an marka xamdigii in khudbada lagu bilaabo xamdalada xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciifo waxaa qurat bnu cabdiraxmaan ibni xaywiilkaasaa daciif matnigiisana idiraab baa ku jira baabu iclaani nikaaxi nikaaxa ogeysiintiisa wuxuu ku yimid caddayntiisa u baabyahay nikaaxi marka in la iclaaniyo la ogeysiiyo de waxaa ku jirto qofka cirdigiisa inuu ilaashan yahay waayo haddii gabadhii iyadoon nin iyo waxba lagu nikaaxba lagu maqlin haddii hadda la yska arkay iyadoo uur leh waxaa la isleeyahay maxaa ku dhacay ninkii laftiisa asoo guri haween gelgelaya haddii la arko waxaa la isleeyahay war ninkaani nikaaxiisa lama maqline maxaa meesha muxuu ka hayaa xoogaa marka meesha tuhmo iyo sharaf xumaa imaanaysa marka nikaaxa in la iclaaniyo fawaa-id badanaa ku jirto maalikiyada iyaga de shardi buuba u yahay iclaanka iyaga shardi buuba u yahay iclaan marka maxaa ugu yar intii un dadka curfi un in loo celiyay noqonayn gabadhaas marka saaxiibadeed ehelkeeda dad kamida ninka guursanaa ehelkiisa saaxiibadiisa waxun inay ogaadaan taa un baa muhiimka intaas iyaga marka waa marka shardi bay ka dhig haddaan la iclaaninin oo wixii la qariyo weliba ha mehriyo xataa laba markhaati aba ha loo yeelo waxay leeyihiin nikaaxaas waxbaa ku jira ayb وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو هو أبو عمرو البزاز البغوي صدوق من أفراد بن ماجه أبو داود وقوري كتاب الزهد له كتاب الزهد بولي كتاب العراق كاس وقوري إن كان لكن سنن كيس ما مراسيش أنا مقوري قال xdثna عيسى بن يuنس عن khالد بن إلyاس ويuqاaل khالد بن إyاasna waa l yihah أبوالhyثم العadwي إmاm المسجد النbwي ayuu ahaa matruk الxadيiث xagga xadiidka matruku ku ahna waa lahu تirmidي بن maaجه عن ربيcة بن أbي عبدالرحمن وهuو ربيcة الرأي عن الqاsم wa بن محمد بن أbي بكر عن cائشhaةa عن النبي صلى اه علي وسلم qاal أclinu النikaaxa nikaaxa ogeysiiya واdribuu عalayhi yani korkiisa ku garaaca biاlgirbaali duf ama gurbaan ku garaaca ku tuma ayb xadiidkan marka isnaadkiisa waa ضaciifu khaalid بn إlyاas baa ku jira wbihi qaala xadaثna cmr بن raafici qaala xadaثna hushaym عن أbي بلج أbو بلج الفزاري اسمه يحيى بن سليم وقيiل يحيى بن أbي سليم ayب أmا ibn abi laswadna waa la yidhi saduuqun rubamaa akhda xadiiduhu fi sunan اlarbaca can muxamed bni xaatibin waa saxaabi saxaabadii da ahaan yarayduu ahaa qaala qaala rasuulu llahi sal l slm faslun yacni kan kala soocayo bayna alxalaali waalxaraami xalaasha iyo xaaraanta midka faasilka u ah yacni faasilun bayna alxalaali waalxaraami marka inuu mubtado hadda nakiro isagoo an noqdo waxaa keenayo beyna alxalaali waalxaraami daa ku tacalluqaysa marka xoogaha taksiisa meeshaas faslun bayna alxalaali waalxaraami addafu waaye gurbaanka waay wa rafcu sawti iyo codka kor loo qaado fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa in codka kor loogu qaado kaasaa marka kala soocaya macnaha waxaa laga wadaa zinada waa lala dhuuntaa waa la qarqariyaa laakiin nikaaxa banaankaa la keenaa marka shayga iclaamku marka wuxuu kala soocaa wixii la qarinayo xumaa iyo waxa fiican oo cad banaanka yaallo sharafka ah طيب هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد